في العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها albaabku wuxuu u baabaysan yahay umu ayman xaadinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fadaa-isheedii kale umu ayman inan ay dhashay oo ayman ibnu cubayd la odhanayo dagaalkii xunayn laguba dilay ayaa loogu kunyooday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaaba dee xoreeyey bal dee xaadinadiisay ahayd oo wuxuu ka dhaxlay waalidkiibuu kaba dhaxlay waa haweeney asalkeedu waa xabashiyad baa la yidhaha ma xaggaasay ahayd dee asalkeedun ba ahaaye dee kolle waa mawaalidii dhinacaase marka rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee ama ha noqoto intii hooyadiiba joogtay ama hooyadii dabadeedba xaadinadiisii bay ahayd oo rasuulka ilaahayna waalid ahaan iyo hooye ahaan baabuu dee ugu qadarin jirayba iyaduna jaanibka waalidnimo iyo dee xadaanada ama ay tawaliday oo kale kolkol waxay ula tacaamuli jirtay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh say hooyo inankeeda ama ilmaheeda ay ula tacaamusho oo kale sidaa xaalada inooguba soo socota bal markaa iyada fadaaisheedii wax kamida dabadeed cubaydka ama ayman ay u dhashay dabadeedna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu u dhisay zayd ibnu xaarisata oo waxay dhashay markaa usamat bnu zayd hooyadii weeye aymankan laakiin dagaalkii xunayn baa laguba dilay oo waa dee xayaatadii rasuulka ilaahay buu dhintay aymankan loogaba kunyooday waana ninkii uga horeeyey zayd ugaba horeeyey wuxuu yihi markaa muslim raximah اllahu taعaalى xadaثna abu kuraybi mxamed ibn اlcalaaءi qaala xadaثna abu usamata can sulaymaana bn اlmugiirati can haabiti can anasin qaala anahu qaal indalaqa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u kacay ilaa ummi aymana ummi ayman isagoo soo siyaaranaya faindalaqtu ana waan tegey macahu maciisoo waan raacay fanaawalathu rasuulka ilaahay waxay u dhiibtay oy u soo fidisay inaaan weel fiihi sharaabun wax la cabaa ay ku jiraan qaala anas wuxuu yihi falaa adri anigu ma garanayo asaadafathu inay waafaqdo ay laba kulantay oo dee dhiibitaankan ay weelka usoo dhiibtay rasuulka ilaahay sharaabkan si u cabo saa'iman xaal yahay inay waafaqday isagoo soomanuu markaa soomanaayo sababtuu u qaadan waayey ama uu cabbi waaye soom uu soomanaa ay tahay aw lam yuridha ama inaanu doonayn inuu cabo taas ma kala garanayo dee rasuulka ilaahay ma cabin manaanu dee sheegin sababta ee inuu markaa soomanaa iyo oo saa daraaddeed uga joogsaday dee ruuxuna xataa haddii la marti qaado oo loo yeedho oo uu cida ay u yeedho uu marti noqdoba ama dacwadii xataa weliime iyo waxaa looguba yeedho waataynu soo marray dacwadu dee in la ajiiba haddaan maanic jirin waajib bay noqon laakiin in inuu waa xuduurkee hadduu gurigii yimaado laasim kuma ama waajib kuma noqonayso cuntadii inuu cuno taas walow dee ay habboonto hadduu sooman yahay soomkiisii waa iska wadanaya falaa adri asaadafatu saa'iman aw lam yuridu fajacalat markaasaa waxay bilowday gudagashay markii rasuulka ilaahay sharaabkeedii cabbi waayey taskhadu calayhi inay ku qaylinayso watadamaru calayhi dee ay waxa weeyaan iyada ay cadho hadlayso weeye oo iyadoo cadhaysan ay hadlayso taas bay bilowday gudagashay taas wey bal taskhabu waa macnaa tasixu wa tarfacu sawtahaayo waa inkaar ay inkirayso dee inuu dee markan uu cabbi waayo sharaabkeedii lafdigan ficilka dambena tadamaru iyo tadmuru labadaba halkan malaa way kuba dabdiyeen haddii tadmuru dee waa ficil hulaathi uu noqon damara yadmuru tadamaru haddii la yidhaahna labadii tood ee mudaaricaadtii hore ama midaxadfanta oo tatadamaru weeye waxaana laba yidhaahan waa ruuxu markuu cadhaysan yahay ee weliba uu cadho hadlayo cadhadiisan hadal u raacayo uu hadlayo dee cadhadana ay kaba keentay taas baa ficilkan laba dee ama loo isticmaalaayo damara yadmur sida qatala yaqtul oo kale ama tadamara yatadamaru waa macnaha idaa tatakalama bilqadab ama maca alqadab taasba weeye daba way cadhootay rasuulka ilaahay inuu kaba qaadan waayo sharaabkii u cabi waayey bay kaba cadhootay dhawaaqeedii bay sarow qaaday iyadoo cadhaysanna way hadlaysay watadamaru calayhi de kolley arrinkana waxa weeyaanuun dee sababtii uu rasuulka ilaahay sharaabka u celiyey waa kanoo aan ismuu jasmin ama soon bay ahayd ama wax kale arrinkan iyo sakhabkeedani waa isku hadlayn iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xaadinadiisii ahayd sheekuna halkan wuxuu soo naqlinayaa inuu xadiidkuba yimi ana uma aymana umii bacda ummi kolle waa xadiid mala ibnu casaakir iyo ay wariyeen oo sanadkiisa icdaal ama dacfi kuba sugan yahay waa laynoo soo naqliyey rasuulka ilaahay inuu odhan jirayba ama yihi umu ayman waa hooyaday hooyaday dabadeed oo dee waa taas soo marka tarbiyadiisii iyo xabaanadiisii bay qeyb kaba ahaydba sheekuna wuxuu leeyahy xadiidka waxay nooguba sugan dayfkii inuu leeyahay de wixii loo keenay ee mudiifku keenay hadduu cudurdaar leeyahay inuu iska daayo inuu cuno ama cabo hadduu cudurdaar leeyahay taas jawaaskeeda way nooguba sugan tahay xadaثna زhayr بن xرb qال أخbarnي cمر بن cاaصm الkiraabiي qال xadaثna سlayman بن المغيraةi عan haaبit عan أنسi qال أنhu qاal wuxuu ihi أنس بن mالك sanadkuna kolley sulaymaan iyo haabit iyo anas qeybtii hore waaba iskagaba mid walow xadiid kale yahay qaala abubakrin abubakr baa yidhi radia allahu canhu bacda wafaati rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay intuu wafaaday dabadeed licumara indaliq bina inoogee ilaa ummi aymana umu ayman nazuuruhaa aan siyaarano oo si aynu uba siyaarano kamaa si uu kaana ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yazuuruhaa mid ziyaarto rasuulka ilaahay waa soo siyaaran jiray de waaba taa xaq ay leedahayna aan leenahay waana dee iyadu waa dadka waktigaa horena islaamay oo rasuulka ilaahay qoyskiisii baabay kaba mid ahayd markii dambena way soo hijrootayba bal qisay soo naqliyaan oo dee markay tarjamadeeda xagga hijradii oo kale de markay dhexda marayso dee maka kusoo socotay malaa waana soo madayday inay aada u haraaday oo adugu xagga sare uun dalwi ama weel looga soo laalaadiyey ay wax ku jiraan biyo ku jiraan oo ay cabtoo dib dambaysa oo haraa dambe isugumay arag oo waa arrin dee karaama ah dee rasuulka ilaahiyna mucjisay u tahay karaamaadka dadka atbaacdiisa ahaa waayo raacidiisii ay raaceen bay arrintan kuba gaadheen ama ay kuba muteen haddaba rasuulka ilaahay uu siyaaran jiray abubakar baa cumar yidhi ina keen si aynu usoo siyaarano saa rasuulka ilaahay ba u siyaaran jiray falama intahayaa intahaynaa ilayha anasna waa la socdaa wuxuu yihi markan gaadhnay ilayha ayay bakat oyday faqaala laha waxay ku yidhaaheen dee waxay xusuusatay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa labadiisii saaxib iyo khaadimkiisa iyo maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya maa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa ku sugan khayru lirasuuli illaahi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waxaa ilaahay agtiisa ku sugan ee dee karaamo iyo taas ah ayaa uga khayr badan ba adduunyo uu inala sii jooge waxa kaa oohinaya muxuu yahay wax ka fiican baa rasuulkii ilaahay uu mutaya faqaalat waxay tihi maa abkii anigu ma oodayo oo an la akuuna inaanan ahayn aclamu mid garanayso og ana maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ku sugan khayru lirasuulihi salى اllahu عalayه wasalam garasho la-aan aan jaanibkaa aanan garanahayn on leeyahay malaa wax fiican buu kaba tegay oo dee halkaa wuxuu mudanayo war uma haysi taas anigu ma ooyayo waan ogahay ilaahay agtiisa waxaa ku sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu khayr badan yahay taa uma ooyayo walaakin abkii waan ooyaya أن الوحي ولأن الوحي ولأجل أن الوحي waxyigii qad انqaطca waa go-ay min الsmاء samada xaggeeda dee barakadaasa inoo socotay intii rasuulka ilaahay joogay waxyi baa samada ka imanaya oo dhulka soo gaadhayey markuu rasuulka ilaahay wafaaday waxyigii baa go-ay taas baan la ooyaya iyagina dee wax taabtay bay taasi noqotoo raadaysayoo fahayajathumaa waxay ku xambaartay oo hadalkeedaasi uu ku kiciyey iyagii uu ku xambaaray cala lbukaa'i inay ooyaan fajacala waxay bilaabeen abubakar iyo cumarna yabkiyaani inay ooyaan maca waa arrintaas waxigaa go-ay rasuulka ilaahay wafaadkiisi kuba go-ay taas iyagoo taa la ajriga inay laba ooyaan saa iyaduba ay u ooyeysay oo iyada maceedii bay bilaabeen inay ooyaan xadiidka sheekhu wuxuu leeyahy waxaa inooguba sugan ziyaaraة الصaalixiina wafadliha dadka saalixiinta ziyaaradoodii oo dee waa haweeneyda saalixada rasuulka ilaahay baa ziyaaranayey iyagiina waa kuwan soo siyaartay waxaa kaluu leeyahay ruuxii saalixa ruux dee isagii kaba martabo hooseeya saalixaba ahaadee ziyaaradii uu soo siyaaranayey oo dee abubakr marka leegiyo cumar fadli ahaan iyagii waa saxaabada dadkii ugaba fadliga badnaa iyada aad bay ugaba fadli badan yihin haddana waa kuwan uba yimi ee soo siyaartay oo kale arrin kalena oo uu sheekhu tilmaamayana oo kolley dee kitaabuulbirina malaa way inooguba dambeysaa biri markan gaadhna haddii aan la idhaaho insaanka uu ziyaaradiisa uu ziyaaranayo saaxiibkii ruuxii uu ziyaaran jiray iyo dadkii dee saaxiibkii ay asxaabtaba ahaayeen ee waalidkaan arki doonaayo dadkii waalidka isticelaayeen waladkii hadduu xidhiidhiyo inay berigii waalidkaba taasi ay kaba mid tahay bar rag imaka khalwo markaanay ahayn jamaacu kaba cabiray haweeney saalixaa hadday u siyaartaan hadalkeedii ay maqlaan iyagiina ay jamaaco yihiin khalwadii xaaraamta ahaydna aanay dhacahayn iyadana jawaaskeed waa san dee imaka dhacday oo dee jamaacay ahaayeen waanay u tegeen waana kuwan soo siyaartay oo kale asxaabi alcaalim alkabiir saaxiban lahu fi siyaara bal wuxuu leeyahay ninkii caalimkaa kabiirka ah ama hadduu dee saaxib uu leeyahi inakeen kaalay halkan ii raac ama ziyaaro uu ukaxaysiiyo ciyaado iyo bartaas asxaabkeede almuhim waxa weeyaan fadligii umu ayman baa xadiidka inooguba sugan baabu min fadaa'ili umi sulaymin umi anas bni maliki wa bilaalin radia allahu canhuma bilaal mar kalena tarjamo gaaru u dhigan doonaaye halkan isaga iyo umu sulaym baa xadiid kulmiyey san buu isu raaciyey halkan oo ay tarjamadana qolooyinkii shuraaxda ulaba yimaadeeno waa umu sulaym oo anas ibnu malik hooyadii ah iyo bilaal bal fadaaishoodii wax kaba mid ah taas weeye kolley odaygeedina abudalxana ee fadligiisii waaba tarjamada inooguba xigta xadiid aynu hore usoo maray walow halkan ziyaadaad jiraan laakiin aynu kuba soo marrayna uu inoo soo celin doonaayo saa daraaddeed waan laqbayn doonaa unoo hore ayaynu uba soo maray bal fadaaishiisi isaguna waa inoo dambeeya insha allahu tacaala anasna gaar buu ugu keeni doonaayo xadaثna xasan اxulwaniyu qaale xadaثna cmr bnu caasimin waa ninkii marka dhoweydna sanadka inooguba sugnaa alkilaabiyo ninka atbaacu taabiciintii raggoodii ugu dambeeye weeye qaala xadaثna hamaam can isxaaq bni cabdillaahi can anas isxaaq bni cabdillahi bn abi طalxata weeye anas buu kaba warinaya adeerkii oo qaale wuxuu yihi kaana nabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu a laa yadkulu mid aan u gelin calى axadi axad min annisaa'i dumarka kaba mid ah ilaa calى aswaajihi haweenkiisa u mooye ilaa uma sulaymin waa istina istina dabadii haddana dhacay bal axad aan dumarkiisa ahayn oo dumar ah rasuulkii ilaahay gurigooda ma tegi jirin oo umu geli jirin waxaan umu sulaym ahayn fainahu rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ah yadkulu mid galo oo calayha calaa umi sulaym walaasheed umu xaraamna horeynu usoo maroo lamid bay ahayd ama dee isku meelaabay deganaayeen waatii aynu soo marray xataa kolkol guryahooda inuu har geli jiray ama guri taas aynu kuba soo maray faqiila lahu fii daalika arrinkan dee aan guryaha kale ma tegahayn aan guryihiisa ahayn dumar kale uu guryahooda tegi jiray may jirin waxaan qoyskan ahayn arrinkii baa lala soo qaaday oo rasuulka ilaahay baa dee sababtan iyo taa iyaga arrinkan uguba khaas yeelay faqaala wuxuu uhi inii anugu arxamuhaa waan u naxariisanaya waa xidhiidhin waa naxariis iyo shafaqo qutila waa la dilay akhuuha walaalkeed maci isagoo aniga maci ah oo walaalkeed isagoo dee jihaad ku jira oo u dagaalamaya litakuuna kalimat ullahi iyo alculya ayaa la dilay marka waa shafaqo iyo xidhiidhin bal taasba weeye ayaan bal waxa weeyaan oon uga ziyaarinaya wey bal horta walaalkeedan waa nin la odhanayay xaram ibnu milxaan iyada waa umu sulaym qumaysa bintu milxaan weeye qordobi oo kale waxaa dhacday inuu yidhi waxaa laga yaabaabay inay uxud ahayd ee kolley uxud may ahayn ee biru macuuno ayay ahayd waana dadkii quraad ahaa ee rasuulki ilaahay uu u diray nejtiye ninkii cadowga ilaahay ee caamir ibnu dufayr iyo nimankii uu soo kaxaystay ee racli iyo dakwaan iyo cusaye iyo horena salaad uguba soo maray qunuudkii rasuulki ilaahay iyo nimankaas dadkii ay laayeen buu kaba mid ahaa waana ninkiisa laynoo soo naqliyey markii warankii kuba dhacay halkaa xagga dambe kagaba dhufteen dhiiggiisii intuu iskuba saydha yihi fustu warabbi اlkacba waan liibaanay waayo waa wixii weligiiba doonayey arrinkan waxaaba la yidhaha kelimadiisaasi ninkii waranka kuba dhuftay baaba inuu islaamo ay kuba keentay uu dhi waaba dilaya fawskiisani muxuu yahay oo dee markii arrinkii loo sharxayo taas oo kale ayaabuu dib uba islaamay ee haddaba ninkaas weeyaan oo macnimadana rasuulka ilaahay lamuu soconaya laakiin dee isagaa diray rasuulka ilaahay magaciisa walow aanu markaa laba socon rasuulka ilaahay isagaa diray isagaa xaggan uba diray isaguu laba markaa islaamnimadkan iyo jihaadkan iyo waxaan waa arrinka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee amarkiisa iyo diridiisa iyo bal umuuraha ay iyaguba kuba gelayeen iyo dee farad yeelkii ilaahay farad yeelay markaa tan buu leeyaho walaalkay walaalkeed baa la diray isagoo aniga macayga bal kolley waxaan filaya musulaym iyo gurigooda inuu geli jiro kolkol uu seexan jirayo waa ti aynu soo marnay xataa in dhididkiisii badnaayay kolkol markaa uu ama nidcigii iyo haraggii idintahay oo kuba seexday dhididkiisii uu kuba dhacay isagoo rasuulka ilaahay dhidid badnaa inay kaba engejinayso qaaruurad iyo kuba shubanaysa iyo waynu soo marray taa walaasheedu muxraamna iyadna jihaad waa ti aynu kuba soo maray markii iyadna ay lahayd igaba intuu rasuulka ilaahay gurigeedu hurdaba uu kuba ruyo arkay dad muslimiinta kaba mid ahoo ummaddiisa kaba mid ahoo iyagoo jihaad kuba socdo badda maraya ay tidhi ilaahay ii bari inuu iga mid dhigo oo rasuulka ilaahayna uuba baryey bal taa horeynu usoo wada marnay halkaa horeynu kuba soo marnay inay kolley imaam nawowiya halkanna waa ku celiyey dee qordubi iyo rag kala duwan waxay kaba dhigeen rasuulka ilaahay gurigooda uu tegi jiray iyo seexashada iyo umuurahaas oo dhan inay maxaarimtiisii kaba mid ahaadeen bal ama khabaryar ha kaba dhigeen hog jaanibkaas oo kalea ama in radaac iyo waxyaale adigu maxramkiisay ahayd bay yidhaaheen halkana sidaasuu sheekhu raximah اllahu tacaala uu kuba celcelinaya oo dee taasna kole day maxramkii tahay inuu iyagii khalwadoodi iyo wixii baa u banaan waa maxramkiisii kalena waa qowl barhkood itifaaq ba ay kuga soo naqliyaan walakin hadal kaloo ku jira horeynu uba soo maray bal laakiin waa kan rasuulka ilaahay arrinkan uu kuba cileeyey sheekhu haba yidhaaho waxaa xadiidka inooguba sugan maxramku inuu maxramkiisa u geli karo dee dumarkii kale iyo waxyaalahaas ama ajaanibta ana ninkii uma gelayo khalwadii waa ti aanay dee aynu soo marnay inaanay banaanayn eh laakiin halkan kolley arrintu way yar adag tahay marka la eego rasuulka ilaahay ama xag radaac la eego iyo xagga khaalaan iyo waxyaalahaasna walow ayaydii markaa cabdimuطalib dhashay ay reerkan kaba mid ahayd laakiin iyaga naftoodu meel dambey kuba kulmayaan baa la yidhaha sa damyaadii ay dhahaan barhkood waa taynusaynu soo marro khasaais iyo waxyaal lagaba dhigay bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qoyskan waa u iman jiray waana tan waa fadli gaaro leeyihin dee bal fadliyana way noo soo socdaanba xaggan kale inaanu dumarka kale uga geli jirinna dee waxay culimmadu leeyihiin wixii uu isagu inoo jideeyeyba shareecada lainoogu jideeyey ee ahaa almancu min alkhalwati biاlajnabiyaat waa camalfal uu ku camalfalayuu fulinayey sidee loogaga daydo oo isagoo qowl ahaan u caddeeyey ficil ahaanna tii uba caddeeyey bal taas bay ahaydba gees kalena ruuxu dee gergeridda uu guryo dumar iyo waxyaalo gelayo kolley waxaa la arkaa dee tuun iyo waxyaale iyo waxyaalas yimaadaana waa umuuraha ay tahay ruuxu dee inuu iskaba ilaaliyo kaba dheeraado waana tii aynu soo marnay safiya iyadoo dee soo siyaaratay oo uu muctakifiyo uu habeenkiisii yar dhaweynayey markay dad soo mareen isagoo laba socday inuu yihi ukaadiya inahaa safiya macnaa waa iyaga in qalbigooda waxgalaanba iyo waxyaalahaasuu kasii hordegayay waa kaalahaa shaydaanku wuxuu ordayaa insaanka dee majra damiyo calaqal dadka ama munaafiqiinta ama aan hagagsanayn ama ruux qalbigiisa ay waxgaleen oo dhici karta u markaa kuba halaagsamo dee shar hadduu uba maleeyo umuurahaas oo dhanba dee xidhideed iyo dee wixii uu noo jideeyey ku camalfalkii baabay ahay tan وxdثna بن أbي cمر qال xdثna بشhr yعnي بن الsrي qال xdثna حmاd بن سلمة عن hاaبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل دkلت الجنة جannada ayaan galay rasuulka ilah waa manaam weeye jannadii baan galay fasamictu waxaan maqlay khashbatan waa jaanqaad waa xarakada marka dee dadku ay socdaan socodkooda lagaba maqlo jaanqaadka ama taas iyo sanqadhaa ee joogsigan iyo tallaabadan la qaadayo taas baa khashbo lagu magacaaba faqultu waxaa hi man haadaa waa sanqadh ka horeysaba wa iyo ruuxaasi oo xarakadaas iyo sawdka ama sanqadhaa leh qaalu waxay yidhaaheen haadihi alqumaysaau bintu milxaana waa alqumaysaa bintu milxaan weeye umu anas ibni malikin waana bishaaro weyn oo inay ahlu janno tahay rasuulka ilaahay ru'yadiisu waa waxyi waa xaq jannadiibuu kuma arkay oo dee taas oo kale waxaa lagu yidhi waaba qumaysaa waa umu sulaym magaceedii weeye ina milxaan waa taan idhi ina milxaan baa la odhanayay alqumaysaana waa magaceedii in bal dee inay sifo ah tahayna waa suurtagal arumaysaana iyadna way sooba aroortaye bal adigu fadli weyn oo ay leedahay iyo manqabo weyn oo liumi sulaym u sugnaatay ayaa inooguba sugan waxaana sheekhu raximah اllahu tacala halkan soo naqlinaya arumaysa iyo alqumaysa kolley labadaba barhkood baa iyadiiya walaasheed kale ku kala sifeeye bal waa iyadii waxaana uu leeyahay imika alramas iyo alkamas macnaha aad bay isugu dhow yihin oo waxaan arumaysa haddii la idhahyo alqumaysa asalkiisu waxa weeyaanun waa in ama kamas uu yahay ama ramas yahay wuxuu ka cabiray qadan yaabisan wagayru yaabisin yakunu fii aطraafi اlcayn waa xafajada weeyaan ama marka ay haba engegnaato ama wax yaroo qoyoba haba noqotee taas isha darafteeda kuba sugan baa kamas la idhaha ramasna la idhaha marka waa tii malaa dee waa sifo ahaan alqumaysa oo imika alkamas macnaheedu ama aramas kaas buu noqonaya ee waa sifadeed waa laakiin fadli weyn baa inooguma sugana laakiin lafdigan kamas ama ramas macnihiisu kaa weye xadaثanii abu jacfari mحamed بn الfaraji qaala xadaثana zayd بn الxubaabi qaala akhbaranii cabdالcaزيiz بn abi salamta qaala akhbarana mحamed bn الmunkadiri can jaabir bn cabdالlahi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala uriitu اjanata jannadii baa lay tusay manaam fara'aytu waxaan arkay imra'ata abi dalxata waa haweeneydaa caaqilada ahayd maala caabidada ahayd saxaabiyada weyn bal dagaalkii uxud oo kale qeyb bay kaba ahayd oo xuneyn qeyb bay kaba ahaydoo way raaci jirtay rasuulka ilaahay kol kol mashaahidaasba in haweeneyda abi dalxa ayaan arkay waa umu anas ibni malikin ayaan ku arkay jannadii waa mid waa fadli weyn iyo bishaaro weeye ahlu janno inay tahay uma samictu waxaan maqlay khashkhashatan xaraka iyo sawt kaa xarakada dee bal maalan asalka hore khashkhashada waxay leeyihin waa wax engeganoo isxoqo ama iskuba dhaco sanqadhaa lagaba maqla la yidhah imaka waa socodkiisii iyo taas horeba waxaan filaya xadiis ba ahaa dee waxa bilaal kuba yihi samictu dafana calayka bayna yadaya dafana waa sanqadha san khashfadaas oo kale waa sawdkaa ama jaanqaadkaa weeye sawdkaa laga maqlo socodkii khashkhashan kaba maqlay amaami hortayda faidaa bilaalu wuxuu baaban arkay inuu bilaal yahay iyadna waa fadli weyn oo bilaal uba sugnaaday laakiin tarjama inooguba iman doonta rasuulkao ilaahay oo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrintan isaga u sheegi doono xadiisku waa inoo soo noqon doonaa tarjamadiise bal tanna waa manqaba iyo fadiilo bilaal leeyahay baabun min fadaa'ili abi dalxata alansaariyi radia allahu tacaala canhu abu dalxata alansaari fadaaishiisii waa umu sulaym odaygeedii zayd ibnu sahal horena waynu usoo maray kolleyna waana saxaabi jariira oo bal waxa weeyaan markii dee anas ibnu malik aabihii uu waxa weeyaan dhintay isagoo dee islaamnimadkeedaba kaba cadhood uu ka tegay waddanko waanu dhintay waana la dilaa la yidhaah dabadeed buu guursaday hore inaanu usoo sheegnay inay markuu u yimi ay tidhi dee anigu nin la diiday mabatiide laakiin haddaad islaamto wax kaloon kaa doonaya ma jirto meherkeeduba waa islaamnimo waa meherkii ugu qaalisanaaba haba la yidhaah abu dalxana dee rumaadii muslimiinta iyo abdaashoodiibu kaba mida maalintii uxud oo kale rasuulka ilaahay buu hortaagnaa leebku isaga soo dhigayay rasuulka ilaahay buu dhahaa laabtayda ayaa wiqo iyo fido ama u noqonaysa iyo gaashaan laabtaade macnaha eegin xaggooda oo kale oo taas oo kale bal xadiis baa wuxuu kuba yimi waana inoo sugan yahaybe lasawtu abi dalxata waa fi lxarbi sawtka abi dalxa dagaalka ayaa boqol nin kaba qiimo badan rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa taas dee mashaahidiina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa la wada joogo maalintii xuneyn waxaaba la yidhaha labaatan nin buu dilo aslaabtoodii qaatay bal haddaba fadaaishiisii xadiidkani waa xadiid aynu soo maray kolley laqbu isaga badnaan doonaa walow waxyaale aynaan halkii hore kusoo aragni uu jiray taas xadaثanii mحamed iبn xatim iبn maymuni qaala xadaثana bahzu qaala xadaثana sulayman bn الmgiirati can haabiti can anasin saddexdan imaka waa inagu badcaa axaadiii horena waa ti kuwa kuu sugnaay qaala wuxuu yihi anas ibn malik maata waxaa dhintay ibnu inan liabi dalxata abi dalxa u sugnaaday oo min umi sulaymin umu sulaym xaggeeda uga sugnaada waa inan ay umu sulaym dhashay oo abu dalxa dhalay oo in abu dalxa ayaa dhintay isaguna uu maqnaa rasuulka ilaahayna waa laazimi jiray oo markaa guriga ma joogin isagoo xanuunsanayana waa ku ogaa laakiin inankan waxaaba la yidhah waa abu cumayrkii ya abaa cumeyrin ma facala nukayr rasuulku uu kuba odhanayay kaasba weeye faqaalat waxay tidhi liahliha dadkeedii bay ku tidhi laa tuxadiثuu ha u waramina abadalxata abadalxa bibni cid looma dirin oo inankaagii baa dhintay ka soo carara ma naftaa ka baxay siya lama odhan isagii waa maqnaa markaasay tidhi ha u sheegina markuu soo hoya habe uu soo hoydo caawa inankiisa ha u sheegina xataa akuuna ilaa noqdo ana anugu uxadiثhu ta u sheegaysa qaala wuxuu uhi anas anas oo inankeediya baa kaba warramayo fajaءa uu yimi waxba umay sheegin faqarabat ilayhi waxay usoo dhoweysay cashaan waan usoo mana cashadiisii bay usoo dhigtay bal dee xadiidka duruqdiisa sida kuba yimi inankii kaba waran buu yidhi o malaba laftigan soo maray dee iminku ugu xasiloon yihi ugu degan yahay bay tidhi ina waa kaasoo xanuunkii iyo wixii way ka go-dayo waa iyadu run bay sheegaysaa isagu laakiin waa ladan ya caawa oo waabu seexday ayuu u fahmay faqarabat ilayhi cashaan faakala uu cuno wa shariba u cabay intaa kumaydayne ilmeheedna hadda meeshuu yaalaayo waa maydoo agteeda ayuu dee ku dadan yahay faqaala anas inankeedna uu kaba warramaya faqaala wuxuu ihi anas uma tasanacat way ishagaajisay oo lahu isaga axsana maakii kii ugu fiicnaa tasanacu qabla dalika ujeedadu habeenkay dee rabto inay kulmaan oo kale si ay isu diyaarin jirtay wax lagu unsadiyo wax la isku udgoomeeyey waxyaale adigu habeen sidii ugu fiicnayday yeeli jirtay habeenkaa dee ayama isaga ay rajaynaysay inay kulmaan siibay way isdiyaarisay fawqac biha isagiina markay dee tii dhacday wuu u tegey falamaa ra'at markay aragtay anahu qad shabica waayo hadday markiiba u sheegto arrintana may dhacdeen manaan u casheeyeen baa la arkaa falama ra'at markay aragtay anahu qad shabica inuu dhergay horta cuntadii kaba dhergay wa asaaba minhaa iyadiina uu asiibay ayay qaala tihi ya abaa dalxata abaa dalxow ara-ayta bal waxaad ka warantaa low ana qowma dad ama qowm caarow hadday caariyeeyaan caariyatahum waa caariyadoodii waxay iyagu leeyihiin oy raqabadii leeyihiin dad ay dee caariye ahaan u siiyaan ahla beytin ahlu beyt qoys fadalabuu ay dalbaan markii dee ay ku intifaaceen qoladii caariyatahum caariyadoodii wixii ay caariyeeyeen iyaga ay idhaahaan noo soo celiyo nasiya alahum qoyskaas ama ahlu beytkaas miyuu u sugnaado ma leeyihin an yamnacuuhu inay u diidaan oo idhahan idinma siinayno qaala wuxuui laa maye ma laha oo taas qaalat waxay tihi haddaba waatan intay u waday ilmihii waa caariyo ilaahay baa ina siiyey dee imankana isaga qaatay weeyaane faxtasib ibnaka inankaagii macnaa ajrigiisi iyo sabaabka dee sabir weeye inankaagii waxa weeyaan oo isaga ilaahay agtiisa dee ajrigiisi iyo sabaabkiisii dhigo oo halkaa ku kaydso oo taas bay tidhi arrinku kaabuu ahaa ilaahay baa ina siiyey iminkana isaga qaateen qaala arrinkan iyo maselkan ay la timi iyo xagga caariyaduna de waa cilmigeedii badnaa iyo fadligeedii iyo yaqiinteedii iyo iimaankeedii aada u sarreeyay tilmaamaya ilmuhu maha ilmo kale waa kay iyadoo ay dhasheen faqadiba uu cadhooday wa qaala wuxuu ihi taragtinii waad iga tagtay waad iga aamustay weeyaanoo iimaad sheegin ilmaha xataa taladaktu ilaa aan wasakoobo dee janaabooday oo janaabiya waxyaalahaas dee aanu taas waa imika janaabadii buu sheegayaa uma akhbartinii waad ii warantay bibni markay taasi ay dhacdeed intan idaysay ilaa aan dee waxyaale intan samaynay anigii aan noqday ruuxaan daahirkaba ahayn ee janaabaysan ayaad ii sheegtay inankaygii igu warantay adigu fadalaqa uu tegey xataa ataa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam ilaa uu rasuulkii ilaahay uba tegey oo adigu waa dee kolley subaxdii habeenkii waxa laga yaabaa inuu habeenkii aasay waayo imaka halkan aaski iyo wixii uu ka aaminsan yahay xadiidku waa subaxdii waktigan uu tegaya faakbarahu rasuulka ilaahay buu u sheegay bima kaana wixii dhacay iyo arrinkii umu sulaym bal waa sawirka intaa leegiyo yaqiinta faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay markuu ogaaday inay dee weliba kulmeen inay arrinkiibu u sheegeen ayuu ku yidhi baaraka allahu lakuma ilaahay labadiinan waa isaga iyo umu sulaym allah idiin barakeeyo fii khayaabiri laylatiكuma waa habeenkiina tegey ama kolley kaabir lafdigan waa almaadi laylatikuma weeye asalkuna kolley malaa idaafati mawsuuf ila sifa fii laylatikuma alkaabir ama de waa habeenkiinaa tegey iyo wixii dhexdiina kaba dhacay allah idin barakeeyo ilaahayna subxaanaه watacaala waa u barakeeyo ducadii waa u aqbalay lafdiga kaabirna kolley dee waa ama ficilka naftiisu kabara waa laba macnoo isudidu ku yimaadaayo kabaroo bimacnaa mada ah iyo kabaroo bimacnaa baqiye ah oo kale taas waa kuba yimaadaa qur'aankana dee sia qisada nebi loodoo soo noqnoqotaa weynadiisii lamin alkaabiriin iyo wata imaka tani waa wixii tegey habeenkiinii ahaa ama habeenkiinaa tegey wixii dhexdiina kaba dhacay allah idin barakeeyo qaala anas wuxuu yihi faxamalat umu sulaym way uureysatay habeenkii baaba ilaahay subxaanaه wataعaalى caloosheeda wax geliyey qaala anas ba wuxuu hi fakana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fii safarin rasuulka ilaahay safar buu kuba sugnaa alxaal hiya macahu oo dee abu طalxa kama hadhi jirin rasuulka ilaahay safar iyo xadarna waa laazimayey marka iyaduna waa tan raacaysay markaasoo iyaduna way la socotay bal dee aad bay u cusleydo way dhowdahayba haddana safarkii bay u raacday وkاna رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa إidا أtى المdينaةa madiنة marka uu yimaadee min sفri sفr uu ka yimaado laa yadruqhaa druqا habeenimo muu soo geli jirin druq waa dee gurogalkii iyo habeenimo oo lasoo galo horeynuu soo maray cilada iyo waxaasna waan soo ogaanay ee magaalada dusheeda ayuu waxa weeyaan si dadka ay u maqlaan oo dumarkii dee raggooda ay la socdeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayna dee intay ogaadaan raggoodii inay imanaysa sii diyaariyaan oo bal matalan taas ayuu debadda u joogi jiray oo halkaasuu habeenkaa u hoyan jiray fadanow way u soo dhowaadeen min almadiinati madiina fadarabahaa almakhaadu fadarabahaa waxaa qabtay weeye almakhaadu waa fooshii macnaa waa umu sulaym fooshii baa qabatay iyagoon weli madiine soo gelin oo dee laakiin soo jeedoo soo socda faxtubisa calayha abuطalxata dee abuطalxayna kama tegaye eh dadkiina iyadii uma wada nagaanayaane rasuulka ilaah iyo dadki way guureen oo xaggii madiinay u kaceen faxtubisa calayha waxaa la xabaasay wa calayha calaa umi sulaymin abuطalxata isagii u hadhay oo dee arrinkan baa xidhay oo joojiyey waindalaqa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahayna uu tegey qaala wuxuu yihi anas baa odhanaya yaquul abu طalxata ku qowlaya wuxuu ku qowlaya kolley mudaaric laga cabirayna waa xaaladii hore laga xikaayoonaya ee abu طalxa wuxuu yihi wy inaka adigu ilaahay buu la hadlayaa lataclamu waad og tahay yaa rabbi rabbigayow inahu yucjibunii inuu icajab gelinayo oon anigu jeclahay oo uu farax gelinayo an akhruja inaan baxo maca rasuulika rasuulkaaga maciisa idaa kharaja marka uu baxo وأdkل aan galo maعahu إdا dkل waa arintan bay ahayd rasuulka ilaahay sفر iyo xadarba waa laazimayey markaasuu ley ilaah waad og tahay inaan anigu jeclahay cajab gelinayso oo inay farax gelinayso rasuulka ilaahay markuu baxana inaan la baxo markuu galona inaan laba galo de maantana وqad اxtabastu bima tara waa an اxtubistu me waxaa aniga laygu xabaasay oo dee i reebay maanta oo rasuulka ilaahay inaan la galo madiina iga reebay arinkan aad aragto qaala wuxuu yihi anas taquulu waxay ku qowleysaa umu sulaymin iyadna waa xaaladii horea laga xikaayoonayaaye yaa abaa dalxata abaa dalxow ma ajidu ma helayo aladii kii kuntu aan ahaa ajidu mid helo markan foolanayo xanuunkii iyo wixii aan heli jiray maba dareemayo o ducadii uu ducaysta ama arrintan ayaaba waa dee karaamatane ilaah baa ka gooyey wixii xanuunkaa iyo waxay dareemaysay waa u fudaydiyey tay tihi wax alla waxaan dareemayaaba maba jirta abaa dalxow indaliq waan socon karaaye ina socodsii ilaah baa subxaanah watacaala dee niyadiisii u aqbalay rasuulka ilaah inuu mar la galuu doonayey tii baa ilaahay uba aqbalayoo faindalaqnaa waanu tagnay ba anas yihi waanu soconay qaala anas ba wuxuu yihi وضربha المkhاض حيiن qadiman markay yimaadeen ee madiino soo galeen ayay foosha qabatay fawaladat غulaaman inan bay dhashay faqaalat lii umi hooyaday baa waxay igu tidhi waa muslima ya anaso laa yurdichu ma nuujinayo inankan axadun axad xatىa taqduwa bihi oo cidii waxay doonaysaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh riiqiisii iyo taas waxa ugu horeeya joofkiisa gala inay noqotay tiri naasba laguma duwayo axad ma nuujinayo xataa taqduwa bihi ilaad ula kala kallahdido bihi bi hada الصabiy calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam falama asbaxa markuu waa beristay baan ixtamaltuhu qaaday buhi anas fadalaqtu bihi waan la tegay ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam qaala fasaadaftuhu waxaan la soo kulmay walxaal macahu rasuulka ilaahay maciisa miisamno intana horeynuu soo maray bal isagoo intana gaar usoo dhigtayna waa ti aynu soo aragnay xadiidka kalena dee haddaanay intan caariyada iyo darbalmasaliya inooguma sugnayn asalkiisa waan soo aragnay rasuulka ilaahay sumadkii dee sum suntayey markaas waxa weeyaan dee ari iyo geelba waynu sooba aragnay maca hadda waa miisamna waa madanahan wax lagu sunto kaas baa maciisa aha falama ra'aanii markuu i arkay dee uu arkaana inuu waxsido ayuu qaala wuxuu uhi lacala uma sulaym waladat waxaa laga yaabaa umu sulaym inay dhashay qultu waan nacam ha fawadaca uu dhigay almiisama madanihii uu gacanta ku hayuu iska dhigay rasuulkii ilaahay wax ku suntayey qaala wuxuu yihi anas waji'tu bihi inankii yaraabaan laba imi o fawadactuhu waxaan dhigay fii xatri rasuulka ilaahay dhabtiisii wadacaa rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu dalbay bcajwatin cajwo min cajwati اlmadiinati madiina cajwadeedii kamida waa timirtii madiina ama noocii cajwada ahaa falaakaha waa calaaliyey fiifiya afkiisii oo xataa daabat ilaa ay dayna ilmahan yari waa uu jileecday biyo kalena ay ay baab aada u jileecday ku dhalaasho adigu waa wax muudun baabay noqotay markaas uma qadafaha wuxuu ku tufay rasuulka ilaah ku tuuray fi fi sabiyi ilmihii yari afkiisii waa dee riiqii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay ku dhex jirto un timirtaa dee uu rasuulka ilaahi sida u calaalinayay dee iska taa noqotay un shaygaa saa'ilkee dareeraya uun ee rasuulka ilaahay riiqdiisii un ku dheehan fajacala sabiyu ilmihii yarow baaba wuxuu bilaabay yatalamaduha inuu carab leefleefayo carabkiisii buu dhaqdhaqaajinayo dee wixii buu macaansanayo oo tan talamudkii waa carabkiisii buu shafadiisi iyo intan iyobu intan isagoo dee iyadii ka leefleefaya ayuu marmarinaya qaala wuxuu yihi markaa anas faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam اnduruu eega ilaa xub اlansaari tabra waa kaa waa ilmo yaro imaka dhashay de ansaar jacaylkooda ay timirta jecel yihiin eega waa kan oo carabkiisiiyo de waa si ulah lahaa ilmo yaro xalay uun dhashay qaala wuxuu ihi famasaxa wejha wejigiisii buu masaxay wasamaahu cabdاllahi cabdullaahi buu bixiyey dee waana taa sida xadiidka inooguba yimi isxaaqan marka dhoweydna aan soo haynay iyo dhowr nin oo kaley walaalo ahaayeenna waan soo aragnay ilaa toban bay gaadheen ba la yidhi intii uu cabdullaahi bn abi dalxata dhale wada culimada ahaa cilmiga wada xambaaray taas waana barakadii ducadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo dee sabirkaa badnaa ee aad iyo aad wax la dee suuraysan karaba aanay ahayn iyo yaqiintaasi iyo dumaniinadaa ay muujisay ama kaba muuqday umu sulaym radia allahu tacaala canha wa can zawjiha wa can ahliha awen wasamahu cabdاllahi ama waxyaalahan kale hadday taxniiga tahay iyo hadday magacowga markii uu dhashayba iyadoon toddobadii lala sugin ay tahay iyo hadday sumitaanka tahay iyo duruqa waxaan oo dhami waa umuuro aynu hore usoo wada aragnay xadaثna أحmed بن الxaسن بن khiraaشhi qال xadaثna cمر بن cاaصم qال xadaثna سulaymaan بن المغيرaةi qال xadaثna haaبت qال xadaثnii أنس بن مالك qال maata بن لأbي طلحةa واkتص الxadيiث بmثله xadيثkii hor buu daba galan soo maray baabu min fadaaئل bilaali radي الlahu canه waa isaga baab ukhaaso kaa hore dee xadiiث umu sulaym buu laba socday bilaalna waxaan filayaa غaniy can التacriif waa bilaal waa mucadinkii rasuulka ilaahay waa dadkii islaamka uba sabqay ee aadna loogu dhibay islaam de markii dambe abubakar intuu iibsaday uu saa kuba xoreeyo dhibtii badnayd iyo isagu kaba furtay taas waay bal bukhaari baa waxaa kuba sugan cumar oo yihi abubakrin sayiduna waactaqa sayidana waa tarjamada bilaal abubakrin sayiduna abubakr waa sayidka yagii actaqa sayidana sayidka yagii bilaalna isaga ayaa xoreeyey waana muadinkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal fadligiisa isaguna dee bishaaradaa jannada waa taa aynu kuba soo marray imakana watay noo soo socotay taaba weye kolley sham iyabuu kuba dhintay waxaa la yidhaah markii rasuulka ilaahay dabadii aadaankii waa joojiyey jihaadadiibuu u baxay bal dee bukhaari bay kuma sugantahay inuu abibakar ku yidhi haddaad ii iibsatay inaan dee adiga macaaga ahaado ihayso adiga da naftaada aad ii iibsatay haddii ad ilaahay daraaddii ahaydna idaa ani iyo camalkaa ilaahay iskuma kaydaayo dee isagina waa ufasaxay oo jihaadkuu doonayey de markaa sham iyo xaggaasuu tago aadaan dambe mu aadaamay barhkood baa yidhah isaga waktigiisii u aadaami jiray e bal laakiin taasna waa lafdiga inoo soo aroorayaan bukhaarina kollay lafdiga inooguma sugan tarjamadiisana cibaaradu way kuwa soo aroortay barhkoodna intaa wax kasii badan ha kuma wariyeene waa bilaal ibnu harawa waxaa jirta kollay lafdi kutubta qaarkood dhacay kala duwan kutubta fiqiga muqniga ibnu qudaamo kuba sugan yahayo kan de ninkan uu adeerka yahay ee sharaxa weyn bal maalan uu leeyahay ibnu abi qudaam kan uu adeerka yahayna waa kuba sugan yahi de kutub kale u dhacday oo meelo qaarkood ay yidhaaheen bilaal oo kale ama rasuulka ay kaba soo naqliyaan sinu bilaalin cinda allahi shiin bilaal siinkiisu ilaahay agtiisa shiin buu kuga yihi macnuu waa maxay waxay leeyihin de waaba ma keli jirin shiinka ma keli jirinoo markaa uu aadaamayaba ashadu buu oran jiray oo markaasaa uu yihi sinu bilaalin cind allahi shay lakin wax ka jira ma jira rasuulka bilaal min cind waa kii rasuulka ilaahay cabdillahi ibn zayd ibn cabdirabi ku yihi markii uu aadaanka lagu riyooday alqihi calىa bilaalin fainahu andaa sawta minka weeyaan oo taasi waa xadiis mawduuca weeye waxasan le maaha walow kutubta aan sheegayo dee ama kuwo kalaba uu dhacay weeyaan oo ibnu qudam marka ay sooba naqliyen keyrkiiba waa dhacaya lakin waxaan leenaha wa xadiis aan asal lahayn ama mawduuca weeye waxaasna waxba kama jiraan marka xadaثna cubayd bn yaciisha wمحamed ibn اcalاء اhamdaniyu qaala inta kale way inoo soo socotaa waana wadi doonaa kumana joogjoogsanaya si aan casharka usii yar wade lakiin waxaad moodaa cubayd ibnu yaciish inay caawa inooguma horeyso waana nin dee caalim ahaa iqo ah xujo ah kitaabkeenan muslim meel ka dambeysana waa inoogu sugnaanaya waa iman doonaa bukhaarina kitaabkan uu ama juz-u leeya waa madbacaysan yahay oo rafculyadayn axaadiisan ku soo aroortay gacmaha sare in loo qaado salaaduu juskaara kuba ururiyey si axaadiisan qiraa'ada salaada oo kaleba juskaara labada jusba way madbacaysan yihiin oo bal dee inay dabacadii baan filayaa dee dabacad ay yihiin koley kaas oo kalena ayuu wax kaga wariyaa laakiin saxiixa kagama wariya adabka iyo laakiin arrin baa jirta qiso yaroo gariib ay soo naqliyaan tarjamadiisa waa sira calaami nubala ayay kuba sugan tahay waana mujaladka koob iyo tobnaad ee waa dabaqada mujaladka koob iyo tobnaad kolley khadibna aljaamic liakhlaaq iraawi wa adaab saamic buu soo naqliyaa isagay kaba soo naqliyaan imaamkan inuu yihi soddon sannadood cunto gacantayda habeen kuma cunin gabadhay walaalahayn ba afka u gelgelin sababtu waa si ugu shuqloonaa cilmiga xadiidka qoraalkiisa waa kitaabo xadiid baan ahayd xadiidkaa intaa qorayo ee intaa ma jeeda cunto ma haleelayo ma xusuusanayo gabadhay walaalahayn ba afka u gelgelinaysa isaguna qoraalkiisa ma goynaye taasuu wadaayo kalley qisada waxay sir aclam nubala iyo tarjamadiis ay kuma sugan tahay iyo dee jaamic alakhlaaq rawi adaab saamiciye waa ihtimaamkoodii iyo xirsigoodii iyo waktigooda say u ilaalin jireen ee laxadaad aanu kaba lumayn waa dee kolley rag kalaba dee laakiin muddadaa dheer baan kaba soo aroorine laakiin dad kaloo qisooyin sidaas aha aan ogaanba isagoo cuntadii kolba laleeya ho oo uu isaguna ku jeedo wuxuu qorayay taa uu kuma jeedo ayuu mar dambe ayuu xusuusta yihi fulana bal cuntadii keeno aniga afka kugu guray bay tiri ibnulqayim u cunay lama ogeedo mu xusuusan adega taas isaguna markaa intu yihi caa waan kaa shuqloonay o kale waa qiso iyadna de kolley dadka hore qarniga saddexaada bal markaa de dadkaas laakiin muddada intaa leegoo kale oo weliba habeen bay de ka cabir maalintii kama cabirayna habeen taas oo kale waa ihtimaamkood iyo xirsigood iyo ilaalintii waktigoode cubayd ibn yacish qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaثana abu usamata can abi xayaanaxa وxadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri wlfdu lah qala xadaثana abi qala xadaثana abu xayaan ataymiyu yaحya بn saciid ibn xayaan horeynu usoo araragnay yaxyahani can abi zurcata can abi hurayra abi zurcana waa dee jariir ibn cabdillaahi baa u awowo mar ilaa kitaab ulimaan de waaba inagu soo noqnoqonayay abu zurcata ibni camrin ibni jariir ibni cabdillaahi oo waa jariir ibn cabdillaahi waa xafiidkii ma garan karo subax dhoweyd inay dee kitaabka subaxdii aan ku yar taraduday waa inankiisiiya waa awogya laakiin de waa awogii hore sayn de uga soo arki jirnay jariir can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm lbilaali wuxuu ku yihi cinda salaati اlghadaati waqti salaad subaxa ayuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadidnii ii waran biarjac camalin camalka ugu rajo badan camalkaasoo camiltow aada samaysay cindaka adiga agtaada waa camalkeed ugu rajo badanta macnaa camalka xagga marka la eega filashada aada filanaysa ilaahay intuu ka aqbalay inaad ajri kuba hesho badan ka adiga ugu badan acmaashaad samaysay في marka في الإسلام iسلاaمka dhexdii waa intaad mسلمka tahay منفacatan xagga waxtarka iyo waa rajadeed rajaynaysa manfacadiisa iyo waxtarkiisa ka ugu rajo badan bal ii sheeg maxa uu rasuulka ilaahay taa u leeyahay fainii anigu samictu waxaan maqlay alleylata waa habeenkii xalay ahaa weeye waana subax bay ahayd waana tay aan nidhi inta subaxda hore oo dhan iyo ilaa gelinka hore aleyla luqada carbeed laba yidha habeenkii tegey albaarixa wixii intaa ka dambeeya la yidhah walow dee ta kalena ay iska banaan tahay waxaan maqlay xalayto waa manaan buu ku arkaynaa khashfan calayka labadaada kaboon sanqadhoodii bayna yadaya fi ljanna waa aniga hortayda jannada dhexdeeda qaala bilaalu bilaal ba wuxuu yihi maa camiltu maan samayn camalan camal fi lislaami islaamnimada dhexdeed arjaa rajo badan oo cindii agtayda manfacatan xag waxtar iyo manfaca rajaynayo min anii anigu la atadaharu inaanan dahaaro qaadan waa camalka ugu rajo badna waa camal uu laazimay oo hadda dee acmaashiisii kale waaweyneydba aan ahayne laakiin uu laazimo uu rajaynayo in ilaahay ka aqbalo de min anii anigu la atadaharu inaanan dahaaro qaadan oo maan dahaaro qaadan dahuuran dahaaro qaadasho macnaa maan weysaysan weeye dahuuran taaman dhan oo waqti awqaada kamida ama maan weysaysan fii saacatin saaca min laylin habeena walaa nahaarin ilaa oo aan weysaysto dee kolley markastay weysadu ka jabtana weysaysan jiray haddaba mar kastoon weysaystoon duhuurtaama qaato sallaytu waan tukanayay bidalika duhuuri duhuurka maa kataba allahu lii an usaliya ilaahay wixii ii qadaro laba ragcadood ha noqoto wax ka badan haba noqotee wixii ilaahay ii qadaro ayaan anigu kuba tukanayey taas anigu kaas baan anigu rajadayda dee kaasaa u badan ba waxyaalaha rajaynaya en halkan kuba gaadhay adigu bal xadiidka waxay nooguma sugan kolley dee in waysada dabadeed salaad la tukado waa kan fadligan bay yeelatay isagu waa kan rasuulka ilaahayna uu kuba sugay taas in waxaa kaloo sheekhu raacinayaaba dee wuxuu yihi fii saacatin min leylin walaa nahaarin rasuulka ilaahayna mu odhan dee awqaadahaas iyada nahyigii uu kuba yimi maraya kuwa ha tukanin kumu odhan waa ku daayey waana saacad ama habeen ama maalina sabab bay leedahay sabab ka horeysay leedahay maahao maha nafli mudlaqa markaa ma noqonayso kol hadday sabab leedahay oo kale waqtiyadii awqaadihii nahyigana haddii uu intuu weysaysto ruux labada ragcadood waa tukan karaa buu sheekhu leeyahay sababtu waxa wey masaladaasna iyo kolley taa bal salaadaha sababta le waqtiga nahyiga ma la tukan karaa mise maaha madhabka shaaficiyadu halkan waa ugu raajaxsan yahay madaahibaha kolley waa ugu raajaxsan yahay oo wixii sabab le iyagu way baneeyaan wixii nafli mudlaqa unbay kuba koobaanee waa masale inoo horeysay baan leeyahay iyadu taasi lakiin fadli weyn baa ugu sugan iyo dee bishaaro janno bilaal ibn ibnu xamaamana waa hooyadii ibn rabax babun min fadali cabdillahi ibni mascuudi wa umihi radia allahu tacaala canhuma waa cabdillahi ibni mascuud iyo hooyadii fadaaishoodii kolley cabdillahi ibni mascuud de waa fadligiisa axaadiisu way inoo badanta waan arki doonaaye hooyadiina way islaamto umu cabdin mana abihii jaahiliyadii buu dhintay umu cabdin baa la odhanaya waa dadkii isagu saabiqiinta ahaa waana dadkii iyagaba la dhibay ee islaamka daraaddii loo dhibay waana labadii hijirana xabasho waa u hijrooday markii dambena madiine waa u hijrooday mashaahiddii oo dhanna waa joogay dee xagga cilmigiisiiyo aqoontiisiyana way inooguba imanaysaa bal matsalan waxaa xadiidka soo arooray oo kale oo xagga islaamkiisa kuba tacalluqsanaa isagoo yar oo ari ayuu u raaci jiray nin quraysha waa la arkaa cuqbat bn abi mucaydin aha ayuu u raaci jiray rasuulka ilaahay markii lasoo diray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo waa dadkii ugu horreeye raacay buu kaba mid yahay ayaa isagoo malaa maka korkeeda adrhigii laba jooga maalin abubakarna laba socdo u yimi oo deetuu yihi qulaamow inankanow adrhigaagu wax caanaa ma leeyahay wuxuu ku yidhi ha caana waa leeyo neefim ama dee kuwa irmani way ku jiraane walaakinii mu'tamanun dee ammaanahayaan ahay ujeeddada waxaan dee tasarufkeeda malihiyo anugu raacin baan ahay oo mu'taman baan ahay rasuulka ilaahay baa wuxuu weydiiyey u yihi bal waxaad keentaa neef aan ina caana lahayn waa neef kuraba ama aan dhalinbo taasa waa arina bay ahayd shaata ayuu keenay iyadu dee ahayd taas aan irmaanaynba ayuu u keenay rasuulka ilahay intuu candhadeedii salaaxay ayuun bay caana kuma soo joogsadeenoo uu lisayo isagii iyo dee maala abubakar iyana waa siiyey rasuulka ilahina waxbuu kaba cabay markuu dhamaystayna canadii si horun bay kuba noqotay isagaa deeta ku yidhi rasuulka ilaahay ibar bal hadalkaa waxyaalaha tidhi ibaroo markaasuu yihi inaka gulayimun mucalam xadiidkuna xasan weeyaane inan yar baa tahay oo mucalam baadna ujeeddadu waa balaa dee waa arrintan marka damba kaba muuqatay wax la baro ujeeddadu ehel u ah waxbarasho iyo fahm iyo taas oo kale iyo talqiin aqbalkeed waana rasuulka ilaahay waa kan laazimay dee cilmi aad iyo aad u badan kaba xambaara bal taas weeye kole labiyo soddonkii hijrada ayuu intii hore kuu fuudegay halkaasaanu asxaab badan kuba yeeshay oo raggan imika axaadiistiisa wariyaa axaadiistiisna aad iyo aad bay uga badan yihin ama labada saxiix ha noqoto ama kuwa kaleba haba noqoto walow aanay kun gaadhsiisteyn laakiin arrin miisuu yeeshay oo dad fiican buu helay isaga la kulmay cilmigiisii weeleeyey oo dabdiyey oo markaasoo waa dadkii culimadii saxaabadii waaweynaa cilmigooda aada uma faafay oo sababtu waa dadkii isaga wax ka qaatay ee cilmigiisa bartay ee sii faafiyey taas baa keentay oo dee kolkol way dhacdaa taas ninku isagoo cilmi badan oo cilmigiisu badan yahay haddaan dad cilmigiisii naqliye aan la helin cilmigiisuu iska baaba-ayaa taas oo kale dii laakiin la helo dad asxaabtiisii oo cilmigiisii faafinayo o naqlinayo o kale waa taawasa dee imaam malik iyo layt ibnu sacd walow kitaabkeedna uu kuba badan yahay laakiin imaam malik waa kaa dee madhabta aad iyo aad u wan yeeshay laysna fiqi ahaan kama yareyn baa la yidhaahaa laakiin shaafici baaba raximah اllahu tacaala ayaa maxuu lahaa lays isagaaba kasii aqoon badan fiqi ahaan malike walaakinahu dayacahu asxaabuhu buu yihi laakiin cilmi asxaabtiisii xertiisii baa dayacda ujeedada cilmigii saasa sa halkan meel kastaba ay ugaba rideen asxaabtii malik taas oo kale isaga nimankii asxaabtiisa ahaa ayaa fiqigiisii aqoontiisii istimbaadkiisii fahamkiisaas oo kale dayacay marka waxaan leeyahay ibnu mascuud dadkii faraha badnaa kama qaatiyo weliba culimo waaweyn oo taas ayaa keentay cilmigiisu dee inuu aad iyo aad uba faafo radia allahu tacala canhu waardaahu bal wixii intaa dhaafsana xadiidka inooguba imanaysaa labiyo soddonkii jirada isagoo ka yimi ciraaq oo madiina yimi khilaafadii cusmaan buu kuba dhintay madiina ku dhintay xadaثna min jaabir bn الxariث tamimiy وsar bn cثmaan وcabd لlahi bn camir bn zuraaraة الxadramiy وswayd bn saciidi wاlwalid bn shujaaci qaala sahl wmin jaabun akhbarana labadaas saasay dhahan wqala aakharuna xadaثna caliy bn musirin can اlacmaشhi can ibrahima can calqamata can cabdالlahi qala anahu qaal cabdالlahi bn mascuud ba wuxuu uhi lama naزlat markay soo degtay hadihi اlaayaةu laysa calى اladina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fiima dacimuu idaa ma اtaqow waaamanuu aayaddaasi markay soo degtay ilaa akhir اlaaya kolleyna waa dee khambradii iyo maysirka taxriimkiisii dabadii bay ahayd oo aayaddu taas bay kuwa tacalluqsanayd marka laysa ma ahaaninoo calى اladiina kuwii korkooda aamanuu iimaan laba yimeen wacamiluu الصaalixaati junaaxun wax dembiya oo iyaga dee dembi ugama imanayo fiima dacimuu wixii ay cuneen ee ama khamro ay cabeen ama maysir ay cuneen ahaa dee waa hore in qabla taxriim weeyaan qabla taxriim maaha bacda taxriim idaa ma taqow hadday ilaahay dee kaba cabsadaan oo waaamanuu iimaan ay laba yimaadaan taasoo dee uma taqow waaamanuu ad macnaa ku sugnaadaan taqwada iyo iimaankaas wax iyada uga imanayo wixii hore ay hore u isticmaaleen looma qabanayo khalaas islaamkaa baabiiyey dee waktigaa horena iyagoo meye islaamay hadday isticmaaleenna intii aan la xarimin qabla taxriim dee xukun ma jiro oo looma qabanayo ee bacda taxriim baa arrintani imanaysa haddaba muxuu yihi qaala lii rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yihi markay aayaddaasi soo degtay qiila lii waxaa laigu yidhi rasuulka ilaahi baa lagu odhanaya waa waxyi ahaan anta ibnu mascuudow minhum kuwaasaad ka mid tahay khitaabku waa ibnu mascuud ibnu mascuud buu laba hadlayaa oo macnaa waxa weeye kuwa ilaahay yihi in laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati iimaan iyo camal saalixa loo sugay in ayaad kaba tahay dee iyaad weliba taqwo iyo ixsaan iyo iimaan kuwaasaad kaba mid tahay oo macnuhu waa maxay rasuulka ilaahi wuxuu leeyah waxaa lai soo waxyooday uuxiya ilaya anaka ya bna mascuudi min aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati kuwa aayaddani sheegaysay iimaan iyo camalka saalixa laba yimi ayaad ibnu mascuud ow kaba mid tahay waana dee taskiye weyn oo rasuulka ilaahay taskiyeeyey waana waxyi oo waa loo soo waxyooday ibnu mascuud baa kuwa kaba mida laguba yihi waana derajo aad iyo aada u sareyso dee taskiye sidan oo kalea cidda hesho ama tan oo kala heshayba ay aad iyo aada uba yar tahay waa fadli weyno ibnu mascuud leeyahay xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliy ومحamed بn raafici eg hadda cibaarada maskee qiila waxaa la yihi lii nebi moxamed baa le salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaa aniga laygu yidhi macnaa waa waxyi oo waa loo soo waxyooday oo maxaa lagu yidhi haddana wuxuu la hadlayaa ibnu mascuude anta ibnu mascuudow minhum kuwaasaad kaba midtoo macnu waxa weeyaan waxa laysoo waxyooday ibnu mascuudow inaad kuwaa min aladiina aamanuu wacamilu saalixaati aad kaba mid tahay iman iyo camalka saalixa kuwa sifoobiyo taqwo iyo ixsaan iyo iimaanba xdثna اسحاq بن ibrahيم الحنdلي ومحamed بن رافع ولفظ بن رافع qال اسحاq أخبرنا وqال بن رافع xdثna يحyى بن آdم qال xdثna بن أbي زائدة عن أbيه عن أbي اسحاq عن الأسود بن يزيد عن أbي موسى أسود بن isna waa kibaartii de أصحاabtii iبن مسعوud qاaل wuxuu yihi oo de cلqمة بن qayska xadيiثka hore inoo warinaya adeer uba ahaa walow أسwad weynaa qاaل wuxuu yihi أbو muسى ohanay أسwad baa odhanaya qadimtu may abu muusa yidhi aswad baana kaba warinaya qadimtu waan imi ana aniga iyo wa akhi walaalkay min alyamani marka manaaqibta abibakar soo haynayna waa kii walaalkiisa soo sheegay markii uu lahaa walaalkay haddii de ilaahay khayr la doonayo uu keena maalintaa bishaarada abubakar iyo cumar iyo cusmaan ba rasuulka ilaahay jannada ugu bishaareeyey bir aris uu tegey maalintaasna waxaan soo sheegnay laba nin ay walaal ahayn aburuhmin iyo abuburda la kala odhanayey abuburdana ninka mashhuurka uu yahay maaha inankiisana abuburda la yidhah taabiciga kaasi uu yahay barhkoodna ay soo noqonayeen mid saddexaad oo moxamed la yidhahna inuu jiray haddaba wuxuu leeyahy aniga walaalkay markaanu yaman kaba nimi eenu madiino nimi fakunaa waxaan ahayn xiinan wakti waa muddo ayaanu ahayn walxal maa nura aanan u malaynayn ibna mascuudin iyo wa uma hooyadii umu cabdin ilا min ahli beyti rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam inay rasuulka ilaahay qoyskiisa ka mid yihiin mooye wax kale maanaan moodahayn maxay sababtu tahay waa min kasrati dukuulihim gelidooda ay u gelayaan guriga rasuulka iyo guryaha rasuulka taa banideeda iyo waluziimum lahu luzuumkooda ay laazimayeen kolley dee hooyadii iyo isagu waa laba ee laakiin aqaluljamci saana adu waa iyadoo laga cabiron taase ee waa gelidooda badan iyo laasimtaankooda badan baan ugu malaynayna oo wuxuu ujeedaa uun rasuulka ilaahay gurigiisuu laazimi jiray had iyo goor waa geli jiray isaga iyo hooyadiiba markaa muddo dee beri dambey ogaadeene in muddo ayay iyagu moodayeen inay qoyska ka mid yihiin inay qoyska ka mid yihiin waa mulaasamadoodii badnayd horena waxaynu u soo aragnay oo dee kolley kitaab salaamiya waxaan kuma soo aragnay isagoo ibnu mascuud rasuulka ilaahay ku yidhi idnuka calay an yurfaca alxijaabu watasmaca siwaadii xataa anhaka waa arrin idinkaagu halka dadka kale dee ay saas iyo istidaan iyo loogama baahnay haddii hal sare loo qaadaa idankaaga inaad iisoo gashaa uu yahay iyo inaad sirtayda iyo siraarkayga dhegaysatay ilaa aan kaa anigu kaanahayey oo kale waa mulaasamadiiyo si u laasimi jiray dee bal waa rasuulka ilaahay buu uba khidmayn jiray oo sida abudarda calqamuu kuba yidhi mar uu dee shaam tegey oo kale wuxuu kaba cabiray dee waa saaxibu naclayni walmidharati wasiwak anaa markaa rasuulka ilaahay fadhiisa oo kale labadiisa kabood isagaa hayn jiray bal uba dhigi jiray oo kale weysadiisuu hayn jiray calaygiisuu hayn jiray waa khaadimka had iyo goor laazimi jiray joogi jiray dee cilmigaa aad iyo aad u badanna markaa dambe inoo dambeeyaba kaba xambaarayoo taas bay ahayd xdثnي محamed بن xاtimi qال xadثna isحاaq بن maنصuuri qal xadثna ibrahim بن yusf an abih aabihii yusf can abi isحaaq waana abi isxaaqna yusfka aabihii عن أنه سمع الأسود يقول سمعت أbا موسى يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن فذكر بمثل xadيثko kale sheegay xdثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وبن بشhاaر قالوا xdثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي اسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال أتيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan u imi waa markay soo yimaadeen والxaal أna anigu ura aan u malaynayo أنa عبداللahi عبداللahi بن مسعوud min أهل البيت inuu ahlubeytka kama mid yahay aw ma dakara naxwi da ama wixii uu sheegay kan oo kale adigu aada shakiya adugu cibaaradan ama cibaaro lamiduu yihi waa san abu isxaaq abi may aswad abu muuse kaba maqlay oo macnaa waa mulaasamadaas iyo siduu rasuulka ilaahay had iyo goor uba joogi jiree bal iyadoon dadka kale aanay uga gelayn uu rasuulka ilaahay u geli jiray gurigiisana uu tegi jiray xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر ولفظ بن المثنى qال xdثna محamed بن جعفر qال xdثna شhuعبة عن أbي اسحاaq qال سمعت abاأxوaص ayaan maqlay waa abu isxaaq markii horena waa inooguba sugnaa abulaxwasna waa ninkii cawf ibni malik ibn nadlata la odhanaya ama abulaxwas iljusham iyo taabicigaha qaale wuxuu uhi shahidtu waxaan u joogay oon xaadiray abaa musa abaa musa alashcari wa abaa mascuudin isna waa saxaabi kale abaa mascuud ilbedri xiina maata ibnu mascuudin markii ibnu mascuud dhintay waa waktigii uu dhintay iyago faqaala axadumaa midkood labada mid ahaan baa yidhi lisaaxibihi ninka kaleu ku yidhi aturaahu ma u malaynaysaa iyagii baa isweydiinaya labadan saxaabi taraka inuu ka tegey bacdahu dabadii milahu isagoo kale nin laba mida dabadii inuu ka tegey oo wax la midii ay joogaan ma u malaynaysaa mid baa yidhi faqaala wuxuu uhi kii kale in qulta daaka ee wuxuu leeyahy haddaad saa tira ood leedahay nin lamidaba ama wax lamida kamuu tegin in kaana wuxuu ahaa layu'danu lahu mid loo idmo idaa xujibna marka inaga layna xijaabayo isagu waa ka rasuulki ilaahay laazimi jiray ee khaadimkiisaba ahaayee midharadiisiiyaba hayay oo wakti inaga aynaan laynoo idmin ayaa isaga loo idmi jiray waayo taasi waa mid wayashhadu wuu xaadirayay daaqibna marka inagu hawlaheena kuba toosayno meelo kala tagno isagu rasuulka ilaahay kama ag tegahayn ee waa joogayey markaa inagu maqanahayn xadaثna abu kurayb mحamed بن اcalاء qal xadaثna yaحya بن adama qal xadaثna qطbة huwa بن cabdالcaزiiz can الأcmaشh can malik بn الxariث can abiاxosi qaala kuna waxaan fii daari abi musa abi musa aلأشcari daartiisanu kuba sugnayn waxaa odhanaya abuاأxwas maca nafarin koox maci iyo jamaaco min aصxaabi cabdالlaahi oo dad kale oo dee xertii cabdilaahi ayaana meesha joogay oo asxaabtii cabdilaahiya walxaal hum iyagu yanduruuna ay eegayaan fii musxafin kitaab qur'aana oo cabdillaahi ibni mascuudna waa joogaa isna kitaab qur'aanana la hayay oy eegayeen faqaama cabdullaahi cabdullahi ibni mascuud baa kacay faqaala abu mascuudin abu muusana markaa waali buu kaba ahaa dee malaha halkaa magaalada abu mascuud baa deeta wuxuu yihi cabdillaahi ibni mascuud markuu kacay ma aclamu ma ogi rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay taraka inuu ka tegay bacdow isaga dabadi aclama mid uga aqoon badan bima anzala اllahu ama aclama ruux uga aqoon badan bima anzala اllahu wixii ilaahay soo dejiyey min hada اlqaa'im ninkan kacay faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yihi ama lain qulta daaka haddaad hadalkaa tidhi saa tidhi adigu faqad kaana wuxuu ayashadu mid xaadiro rasuulka ilaahay la jooga idaa qirnaa markaynu maqnaano wayudanu lahu waa loo fasaxayo waa loo idmayey idaa xujibna marka layna xijaabay inaga aan laynoo fasaxin isaga waa iska gelayay saa daraaddeed buu cilmi badan oo dadka kale aan agtooda kuma sugnayn rasuulka ilaahay wala xambaaray khaasatan qur'aanka وxadثnي الqاسم بن زكريا qال xadثna عubayd اللhi وبن موسى عن شhaybاn عن الأعمشh عن مالك بن الحاriث عن أbي الأxوaص qال aتyت abا موسى ayaan u imi fawajadت waxaan helay cabdاللahi وcabdاللaahi iyo و abا موسى macnaa wuxuu leeyahy abوaxwas abو muسى الأشcري buu soo ziyaartay waxaa markaa meesha joogay cabdاللahi بن mascuud iyo abو muسى ayuu u yimi oo la joogay markaa وxadثna أbو كرayب qال xadثna محamed بن أbي عubaydaةa qال xadثna أbي عan الأعمشh عan زayd بن وهبi qaaل kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya maعa xudayfata وabi muسى waa xadiiث kale زayd بن وهb maanta oo yihi isaguna xudayfe iyo abi muسan la joogay markii horena riwaayada hore ee cabdاللahi iyo abu muسana way joogeen wasaaqa الxadiiثa xadiiثkii buu kaxeeyey oo waa xadiidka abu mascuud uu kuba yihi isaguna ama iyo dee iyo abu muuse iyo hadalka ay isweydaarsadeen imika aynu kaba soo baxnay wa xadiiثu qudbata atamu akar xadiidka aynu soo marre qudba acmash kaba warinayo ayaa xadiidkan maanta shaybaan kaba warinaya acmash ka dhan oo ka taamsan buul ama kan kale dee abu cubayda uu kaba warinayo acmash kaa hore ayaa ka dee taamsanaa waana taa aynu soo aragna laftigiisa xadثna isxaaq بن ibrahيm alxandliyu qaal akhbarana cabdة bn sulaymana qaala xadaثna اlacmaشh can shaqiiqi can cabdالlaahi anahu qaala wuxuu yihi cabdالlahi bn mascuud wman yglul yaأti bima gala ywma اqiyaamati ayadda buu aqriyay ninka wax qariya wuxuu la imanayaa maalinta qiyaama wixii uu qarsaday ama de wixii uma qaala koley mslima xadiidkani waa kooban yahay maqsuudkiina aada uma cadda waxa weeyaan un kolley qaybo ayuunbuu kaba soo qaatay xadiidkii oo kuba gaabsaday macnihiina cibaaradan kama wada muuqanaye waxa ay tahay bal oo xadiidka macnihiisu ahaa aayaddana uu soo qaatay markii masaaxiifta cusmaan cahdigiisii inta la ururiyey dadkii dee dhowr ninna inta loo xil saaray musxafka la qoray ee nuskooyinna magaalooyinkii kala dunaa loo diray ayaa si aan khilaafu iman muran uba iman waxaan musxafka lagu qorayna waa cardadii dambe qur'aankii ahaaba weeyaan kuwa sugnaaday ee ayaa deeto wuxuu amray cusmaan wixii kale lahayay ee kutub kale ahaaba waa la gubayay oo meesha in lagaba saaro taas si aan khilaaf iyo labsi u iman kaas baana magaalooyinkii loo diray musxafkii imaamka kaas baa la raacaya ibnu mascuudna kolley dee cilmi aad iyo aad u badan buu lahaa waa kan inoo sheegi doona markaa horena malaa lama gelin oo qolooyinkii musxafka qorayeyna lagumaba darin dadkan xilka weyn ama hawsha weyn qabtayna zayd ibnu haabito aada u yaraa waktigiisii iyo waktigaa uu rasuulka ilaahay laba kulmayna way jireen oo dee uu meelo qaarkood lahaa rasuulka ilaahay baan intaasoo suuradood afkiisa kaba qaaday iyadoo uu inan yaroo meelaha ciyaa ku ciyaara uu zayd yahay oo kale marka isagu wuxuu diidanaa oo kolley saa saxaabadu ay guud ahaan wada arkeen oo ah in masaaxiftii aan dee taa la qoray ahayn ee laisugu tegay ahayn in la gubo taas buu markaasuu asxaabtiisiibuu ku yidhi waa dadkii isaga xertiisa ahaa qulluu masaaxifakum waa cibaaradu siday tan tahay maha macnihi aynu soo marray guluulkii qadiimada iyo taasi aayadda ay kuma tacalluqsanayd masaaxiftiina qarsada ujeedadu hawdiibina cid haysta masaaxibtiina isagana waa taa kol kolna marka la eego xagga tartiibta iyo waxaa laga yaabaa isaga musxafkiisa iyo dee san musxafkii imaamka ahaa inay ku kala dunaayeen taasi iyadu waa mid bal dee waxaa lasoo naqliyaa labada mucaawidateynku inaanay musxafkiisa kuba sugnayna taas waaba lasoo naqliyaayo iyagu ku yihi markaa qarsada oo hadhiibin oo haiska gubin oo haysta oo meelaha ku qariya markaasaa muxuu yihi ayaddu soo qaatay waman yaqul yati biaqala yowma alqiyama dee taasi waxay ahayd ruuxii qaniimadii intaan wax la qaybin wax ka xada maalinta qiyaamaha isagoo dusha kusituu imanayaa soomay ahayn kana wuxuu leeyahay musxafkaagii haddaad qarsato maalinta qiyaamaha dee adoo kii baad la soo xaadiriyo dee sharaftaasaba kugu filan musxafkaagii aad qarsato imaka leeyahy aad dhog aad idinku qarsateen ay tan aydaan yeelin ayaa la iman doontaan oo dee isaguna shay lala yimaado ka uguba khayrka badan wey isugu jeedaa taa weeye maha qaniimadii iyo aayadda sanbu usoo qaatay adigu laakiin dee tikooniin saxaabadii taas bay ahayd markaa kolleyna waxaa laga yaabaana in meelo qaarkood lahajaadka lahajadii reer hudayl oo kale sida xad oo kale waxaa laga yaabaa inay cayn u bedeli jireen oo halka xataa cataa inay odhanayeen oo kolkol lahajadaasna ay dhacaysay adugu alxaasil ee saxaabadii tay u arkeen waa si aan khilaaf u iman muran u iman bal markii dee armenia iyo adrebijan iyo dagaalada ay kaba socdeen oo dee nimbe magaalo intuu kaba yimin bamba saxaabi qiraa'adii buu watay oo halkaa laiswada qabsaday oo xudayfa iyo ay soo gaadhsiiyeen cuثmaan ibnu cafaan oo yidhaaheen intaan ummaddu iskhilaafin gaadh ayay deeta keentay in cardadii adigu masaaxiftii markii hore cusmaan abubakar waktigiisii baa la qoray oo la isu geeyey aqalkii xabsay taale inta lasoo qaaday markii lasoo wada qaaday in musxaf lagaba dhigo jihaadkiina loo diro wixii kalena la yidhaha la gubo si aan khilaaf iyo waxyaale iyo haddii bal kolkol baa dhici karta dadkani dee waxa weeyaan qiraa'o hore oo ama mansuuko ahayd ama taasoo kale dee inay barhkood sideedii uguba sugnaayeenna way dhacaysay bal taas bayd isagu laakiin taama yeelino waa tudiidanaa arrinkan hadalkiisuna uu inoo soo socdaaye bal markaa macnuhu horta taa weeye qurdubi baa wuxuu sheegaa in dee kitaabkiisii dee intaasoo dhan aanu muuqane dowladdii cubaydiyiinta la odhanayay faadimiyiintana dee zuran wabuhtaanan looba loogu magacaabayey waktiyadii ay dee dhammaanaysay in la helay musxafkiisii buu leeyahay oo markaa dowladdaasi ay suulayso markaa qaadi uu magacaabay uu gubay oo kale waktigaasoo ilaa intaa malaa meel uu kuba qarsoonaaye mar waxa la demoye ilaahay aa ogtaha xaqiiqadeeda laakiin ujeedadiisu imuka tan weeye uma qaala wuxuu yihi arrinkuu qoonsanaa wuxuu yihi markaa ibnu mascuud calىa qira'ati man shaksi kuma qiraa'adii baa ta'muruunii amraysaan in an aqra inaan aqriyo wuxuu leeyahay cid iiga aqoon badan iyo halkan ma jirte yaa ifaraysaan inaan qiraa'adiisa qaato oon qiraa'adiisa aqriyo sida zayd oo kale ibnu haabit falaqad qara'tu waan aqriyey calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay korkiisa bidca وasabciina suuratan afkiisa waxaan kaba qaado on ku dul aqriyay dhowr iyo markaa toddobaatan suuro suuradood walaqad calima way ka warhayaanay og yihiin asxaabu rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam asxaabtii rasuulka ilaahay anii aclamhum ka ugu aqoon badan inaan ahay bikitaab illahi kitaabka ilaahay walow aclamu haddaan ogaya ana axada axad aclamu minii inuu iga cilmi badan yahay ruux iga cilmi badan inuu jiro haddaan ogahayna la raxabtu ilayhi waan u rixlayn lahaa si aan cilmiga uga soo kororsado qaala shaqiiqu shaqiiq baa wuxuu yihi fajalastu waxaan fadhiistay fii xalaqi asxaabi muxamedin salى اllahu عalيه wasalam nebi moxamed xalqooyin asxaabtiisa xalqooyinkoodii xalaq waa jamcu xalaqatin imaka oo imaka kolley me xalqatin baan ujeedaa walow xalaqatin ay soo naqliyeen malaha mufradka laamtiisu way reeban tahay laakiin tani qiyaas maahe laakiin sidan bay kuba timi oo de malaha xalqun buu ahaan lahayo dee xalqigii kale isshabahayaan oo xalaq waa tan waa xalqooyinkii dadkii kale saxaabada ahaa oo warkana gaadhay waan fadhiistayoo nin markaa hadalkiisaa diidaya ama leme arinku taas maaha ama ruux baa ka cilmi badan baa jira le ama hadalkaa ku qoonsanaya ibnu mascuud maan aragbo famaa samictu maan maqlin axadan axad asxaabtii rasuulka ilaahi kaba midoo yaruddu dalika calayhi arrinkaa isaga ku radiyayo walaa yaciibu ceebaynaya anigu maan arag weli xadiidkiisu waa inoo socdaaye kolley baabkiisa waan dhamay haddii aan ka gaadhsi wixi aan ka gaadhan wey xadaثna abu quraybin qaala xadaثna yaxya بn aadama qaala xadaثna qudbat can اlacmaشhi can muslimin can masruuqin can cabdillaahi qaala anahu qaal waladii ilaah baan ku dhaartay laa ilaaha غayru isaga un mooye ilaah kale inaanu jirin aanu jirin maa min kitaab illahi kitaabka ilaahay ka mid maha suuratun suurad ilaa ay ka mid tahay ana anugu aclamu waan ogahay xayثu naزlat halkii kusoo degtay de waa saxaabigaa laazimayey waaba saaxibu naclayn walmidhara wasiwaak ee aqoonna lahaa kaa aan idhi gulaamun ama gulayimun mucallam baa rasuulka ilaahay kuba yidhi meeshay kusoo degtay waan ogahay oo waktigay soo degtay iyo sabab nuzuulkeedii wama min markaa dee meeshay kusoo degtay horta wamaa min aayatin aayadi maba jirto qur'aan kitaabka ilaahay kaa mida ilaa oo ay jirto ana anugu aclamu waxaan ogahay fiima unzilat sababtii ay kusoo degtayna waa cilmi aad iyo aad u buweyn walow aclamu haddaan ogay axada axad huwa aclamu bikitaab illahi mini kitaabka ilaahay iga aqoon badan haddaan ogahay taa kaasoo tabliqu ay gaadhaysa alibilu geel u gaadhayo ee geel u gaadhayo ujeeddadu haddaan safro ee ina gaadiidkooda wuxuu aha rawaaxishaas baa la qaadi jiray ama rakaabtaa geele la rakibtu ilayhi waan u fuuli lahaa oo waan u tegi lahaaba weye bal in kolley axaadiisu way noo socon doontaa waxaa iyada tan inooguba suganun horta dee fadliga iyo aqoonta aad iyo aad u weyne u saxaabigani lahaa taasna waa wax loo wada qiray unoo la wada og yahay culimadii saxaabada raggoodii ugu waaweynaa inuu kaba mid yahay waxaa kaloo inooguba sugan buu leeyahay ruuxu hadduu naftiisii kuba sheego waayo imanka fadiiladiisii aqoontiisii iyo taas buu uguba su ayuu sheegayaa fadiilo uu leeyahay ama cilmi uu leeyahiyo wanaag uu leeyahay hadduu sheego baahi loo baahan yahay daraaddeed dee inay banaan tahay ee nahyigii kuba yimi in ila falaa tusaku anfusakum waclam man itaqa ilaahay baa yihi naftiina ha taskiyeynina nahyiga caynkaasee yimi waa ruuxa iyadoon loo baahnayn adigu taskiyeynaya ama arrinkiisu ay tahay faan uu kuba faanayo iyo icjaab naftiisu ay cajab gelisay laakiin arrintu hadday tii xaajo keentay basi kuma sugna buu leeyaho waxaa iyada badan buu leeyahay oo in badan soo noqnoqotay dadkii fiicfiicnaa iyagoo naftoodii ammaanay markii loo baahday bahashadiina maxaa kaba mida buu leeyahay shar ruuxu iskaba daafacayo oo naftiisi kaba daafacayo uu sheegay dee wanaagga iyo ama fadiilada uu leeyahay si bal isagoo dhib meesha jirtay iskagaba daafacaya ama se maslaxo dadkii iyaga wax maslaxowa oo arrinkan uu kuba xasishanayo ama isagoo dadkii jeclaysiinaya oo tarkiibinaya in dee cilmigaasu leeya cilmiga ay kaba qaataan intaba amhilu laba yimo maslaxadii waxaa kaba mida dadka nebi yuusuf qowlkiisii uhi ijcalnii calىa khazaa'in اlardi inii xafiidun caliim waayo xifdigaa u lahaa aqoontii uu lahaa iyo xifdigii iyo dee cid kale waxan may furin karteen dadkii oo dhanna maslaxay uguba sugnayd maha reer masaruna dadkii xataa hareerahooda waa taa qoyskoodiiba iyagoo safara ay yimaadeen iyo walaalihii ay yimaadeen bal taasa waa kaba mida sharkoo la iskaba daafacaya waxaa kaba mida cusmaan baa markii la xisaariyey la go-doomiyey naftiisa laguba socday dee waana tii laba dile ayaa wuxuu kaba mid ahaa dadka markii u sheegayey isaga iskaba warramayey inuu jeish alcusra isagu ninkii ama bixiyey ama zaadkiisa iyo wixiis iyo gadaadkiisa diyaariyey inuu ahaa ceelkii bir ruuma ninkii qoday inuu ahaa waxyaalihii uu qabtay ama wanaaggii uu lahaa buu sheeg sheegu leeya waxaasa dee maan mudan aniga dhibtan oo shar buu naftiisii kuba daafacaya tarkiibka dadka cilmigii la tarkiibiyo oo macnaa uu ruuxu dadkii jeclaysiinaya inay isaga ka qaataan hadalkan ibnu mascuud macnaha dee waa cilmigaasuu hayaa ehel buu u yahay inuu cilmigaa lagaba qaato loogaba soo qasto bal isagii baa wuxuu leeyahay haddii cid iga cilmi badan aan ogahay waan ukici lahayo taasna ay keenayso istixbaabkii iyo tarkiibkii laysku tarkiibinaya ruuxu inuu cilmigii u rixleeyo haddii dee meeshii cid uu bal maalan wax kasoo faa'iideysan karaaba ay jirto bal waa umuuraha weeye haddaba tan xadaثna abu bkr بن abي شhaybta ومحamed بن cabd لlah بن نmayri qaal xadaثna wakiic qaal xadaثna اacmaشh can shaqيqi can masruuqi qaal kuna waxaanu ahayn masruuq baa leh raggani waa min akabiri aصxaabi iبni mascuudi naأti kuwa u yimaada cabdالlahi بn camrin cabdالlahi بn camr بn اcaas baanu uba imanaynay waa صaxaabiga fanataxadaثu ilayhi macnaa agtiisaanu kuba sheekaysana waa isagoo iyagoo cilmi isagana kaba qaadanaya waqaala بnu نmayri cindahu ilayhi bedelkeedu cindahu yihi fadakarnaa waxaan hadal qaadnay yowma maalin cabdالlahi bni mascuudin markaasna maa nooleyn cabdillahi bni mascuud baanu soo qaadnay faqaala wuxuu yihi laqad dakartum waxaa sheegteen oo xusteen rajula nin laa azaalu aanan kaba suurahayn uxibuhu inaan jeclahay bacda shayin shay dabadi samictuu aan maqlay min rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam nin aan jeclahay oo aan jacaylkiisa aanan ka tegahayn dee intii aan rasuulka ilaahay wa ka waxaan ka maqlay dabadii ayaa hadal qaadeen wuxuu ka maqlay rasuulka ilaahiyna waa kan samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu khud اlqur'aana qur'aanka kaba qaata min arbacati afar ka barta weeye waa afar itqaan ziyaaday ulahaayeen walow dad kale qur'aanka yaqaaniba ay badnaayeen lakiin haddana dabti iyo itqaan ziyaada min ibni umi cabdin waa cabdالlahi bni mascuud hooyadiiba umu cabdin la odhanayay fabada bihi isagu ku bilaabay dee bilowgana ihtimaam buu leeyahay iyo kolley wax mudan dee waa mudaansho ziyaadaha wamucaadi bni jabalin wa ubay bni kacbin wa saalimin mawla abi xudayfata kolley salim mawla abi xudayfa waa nin isagu asalkiisu waa reer faris mala haweeney ansaara ayaa xoreysay haweeneydiina waxaa guursaday cutbat bnu rabiica inankiisu kaba dhigtay de adugu bal matalan taas oo kale waana muhaajiriintuu kaba mid yaho markii la hijrooday quba intii ay joogeen saxaabadu rasuulka ilahi intaanu soo gaadhin cumar iyo dad ay kaba mid ahaayeen isaga u qur'aanka marka leego uu hayey uba badnaayo isagaa tukinayo imaamka cumar iyo dad kaleba isagaa tukinayay sababto isagaa u qur'aan badnaa waa waqtigii hijradii iyo kolley dagaalkii yamaama isagiiyo sayidkiisiiba ama ninka waxa dee ay moolihiisaba ahaa marka hore tabani bay ahayd cutbat bnu rabiica lagu wada dilay intaa qur'aanka kaba barta de marka wuxuu leeyahy saasaan u jeclo jacaylkiisa marna kama tegayo xadaثna qtaybaة بن سacيidi وزuhayr بن xرbi وcثmaan بn abi shaybةa qaluu xadaثna jariir can اlacmaشhi can abi waئili can masruuqi qaala kunaa waxaanu ahayn cinda cabdالlahi بni cmri waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay fadakarnaa waxaanu xusnay xadiiثa can cabdالlahi بn mascuud xadiiث baan hadal qaadnay cabdالlahi بn mascuud xaggiisa ka ahaaday faqaala wuxuu uhi ina daka rajula ninka aad sheegaysaan laa azaalu anuu kama suulayo uxibuhu inaan jeclahay bacda shayin shay dabadii samictu aan maqlay min rasuuli illaahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu isagoo odhanaya waa xadiidkani samictu rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo iqra'u اlqur'aana macnaa iqra'uda aqridu waa ka barta weeye khuduudan istaqri'uda inoo dambaysa min arbacati nafarin afar min ibni umi cabdin fabada'a bih wa min ubay bni kacbin wa min saalimin mawla abi xudayfata wa min mucaadi bni jabalin wa xarfu lam yadkuru zuhayrun haddaba halkan qutaybat bnu saciid iyo zuhayr iyo cuثmaan baa muslim ka wada wariye laakiin xarfi xarfiguna waa kelimo horeynuu soo maray isagoo muslim tanba isticmaala halkii aimaan iyo tan kuba soo maray in zuhayr aanuu sheegin baa jiro oo ah qowluhu qowlkiisan uu yihi yaquulu macnaa waa maxay labada sheekhe muslim ee qutaybe iyo cuثmaan cibaaradan way isku waafaqsan yihiin laa azaalu uxibuhu bacda shayin samictu min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam yaquuluhu waa yaquuluhudaas samictuhu yaquul laakiin zuhayr ibnu xarbin intaa muu sheegino wuxuu ku kaaftoomay laa azaalu uxibuhu bacda shayin samictuhu min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam markaasu muxuu yihi samictuhu yaquulu oo yaquuluhudaa halkaa kuba sugan ayaanu ama xarafka ama kelimadaas baanu sheegin bal waa xadiid keli uniya duruqdii waan iska dhamaynaya dhib malaha kuwa habeenkii noogu dameeyey daska xadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyata can اlacmaشhi biisnaadi jariiri wawakiicin fii riwaayati abi bakri can abi mucaawiyata haddaba abi bakr bn abi shayba riwaayadiisii abi mucaawiya can abi mucaawiyata qadama mucaada qabla ubay wa fii riwaayati abi kuraybi ubay qabla mucaadin oo macnuu waa maxay abu bakr iyo abu kurayb baa sheekha muslima xadiiskuna waa kii horeynu soo maray abu mucaawiya can ilacmashna waa sanadka dee isnaadkii jariiriya wakiic aynu soo marnayna way kuba warinayaane laakiin marka la eego abu bakr ibn abi shayba isagu maxaa riwaayadiisa ahayd can abi de kaba warinaya maka waa can abi mucaawiyata mucaad iyo ubayin buu kala horreysiiyeyoo halka tii horeynu soo maray ay ahayd mucaad ibnu jabel uba dambeeyey ubayi baa isaga ka dambeeyo mucaad buu horreysiiyey waa mid amaa riwaayada abu kurayb saa aynu ta horeba kuba soo maray ubayunbaa xagga dikriga ku horeeyey oo mucaad ka horeeyey un dee waana wowbaa la isugu cadfayo kolley wowduna tartiib ma faa'iideynayse xadaثna بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna بن أbي عadي x وxadaثnii بشhr بن khالد qال أخبرna محaمد يعnي بن جaعفr kilaaهma عan شhuعبةa عan الأعmش بإsناadهم eg labadan dambe شhuعbay kaba wariyeen laakiin شhuعba rag hore أعmش buu kaba warinaya waxaanaynu soo aragnay jariir iyo wakiic iyo abu mucaawiya intuba acmash bay kaba warinayeen kuwa uu biisnaadihim ujeedaana waa raggaa hore acmash kaba warinayey wakhtalafaa laakiin way iskhilaafeen labadan imika shucbo kaba warinaya waa ibnu abi cadi iyo moxamed ibnu jacfar can shucbata fii tansiiq arbacati afarta tixitaankooda iyo nidaamintooda ujeedadu si ay u kala horhoreeyaan afartii way ku wada jiraan xadiidkii laakiin waa kala horreysiinta iyo kala dambaysiinta xagga tansiiqa ayay ku yar kala duwan yihiin ishkaalla ma jireen laakiin rasuulka ilaahay ba wuxuu leeyahy afartaas dee markii dambena way u fadhiisteenba dadkay beri jireen aad baa looguba intifaacay qur-aanka aad bay u dabdiyeen kaba barta walow dee salim mawla abi xudayfa hore uu u dhintay xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عan cمr بن mرة عan ibrahيm عan masروq qaaل dakaruu waxay hadal qaadeen ibna mascuudi cinda cabdالlahi bni camrin faqaala wuxu uhi daka rajulu laa azaalu uxibhu bacdama samictu min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu istaqri'u اlqur'ana min arbacati min ibni mascuudi wasaalimin mawla abi xudayfata waubayi bni kacbi wamucaad bni jabal xadaثna cubaydالlah bn mucaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbatu bihada اlisnaadi wazaada wuxuu siyaadiyey qaala shucbatu oo markaa mucaad ibni mucaad baa ziyaadinaya inay shucba imaka asaaniidan dambe isagaa inooguma sugnaaye shucba wuxuu yidhi bada-a bihadayni labadan buu kuba bilaabay laa adri biayihimaa bada waade ibnu mascuud iyo mala saalim koodu ku bilaabay ma garanaya lakiin riwaayaadkii hore waataynu kuba soo aragnay inuu ibnu mascuud rasuulka ilaahay kuba bilaabay wallahu subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka wa atuub ilayk allahuma kuna alaa taxbasna wakrimna walaa